sharciga waddanka u yaalla dastuurka waa inay ilaalisaa loo ogolaadaa xildhibaanada xor inay u noqdaan dhaqdhaqaaqooda xildhibaanada inay usoo gudbaan halkaan waxaan rabnaa marka xildhibaanada in loo ogolaado checkpointiyada lagu celinayo laga daayo si ay u noqoto wixii la xallin karana xal aan ugu raadino halkaan uma soo degin aniga buuq iyo rabsho iyo uma soo degin waxaan rabaa dastuurkaas ku meelgaarka in la ilaaliyo soomaaliya waxaa ku wanaagsan inaan sharciga dib u soo celino ma aha fooqdo inaan ku sii socno tan kale soddon sano ku dhowaad ayaa waxaa la baalmarsan yahay instituushannada dawladdana ay la dhismi la'yihiin in qof walba uu uun ka fikiro waxaa maantaas dhacaya marka ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa in annaga aanan u socon qalalaasi iyo aanan u socon wax dumin waxaan u soconnaa qof walboo ka mid ah ama dawladda ha noqdo ama mujtamaca soomaaliyeed ha noqdee inuu u hoggaansamo sharciga waddanka uu leeyahay haddii sharci lagu dhaqmi waayo dee waddanka waxaa waaye laguma tilmaami karo dawlad